Isticmaalka moobeelada ayaa saameyn weyn ku yeelatay kumanaan arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dugsiyada dalka, waxaana inta badan dhacda in ardaydu ku mashquulaan moobeelka iyagoo u isticmaalaya baraha bulshada sida aaladaha TikTok, Facebook, Snapchat iyo kuwo kale oo badan. Haddaba, si loo helo arday xoogga saara waxbarashadooda loona yareeyo caqabadaha dhanka waxbarashada ee ka dhasha taleefoonnada ay ardaydu ku mashquulaan, ayaa Iskoolka Imaamu Shaafici ee magaalada Jowhar wuxuu amar ka soo saaray taleefoonnada ardaydu ku isticmaalaan gudaha iskoolka. Maamulaha dugsiga Imaamu Shaafici ee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle, Cismaan Maxamed Nuur Tiifow, ayaa sheegay inay mamnuuceen taleefannada ardaydu iskuulka dhexdiisa ku isticmaalaan iyo sidoo kale indho shareerka ay gabdhuhu iskoolka u soo xirtaan.
fariin u diraynaa dhammaan ardada dugsiga in aan la ogoleen wax la yidhaahdo moobeel aan fasalka dhexdiisa lagu qaadan karin loona lagu shidan karin moobeel fasalka dhexdiisa waxaa kaloo intoo ka reeban indha shareerka waayo ardayga fasalka fadhiyo waa in la ogaado inuu yahay ardaygii fasalkaay in kaleenta haddii wejigiisa oo dadan yahay macallinka ma ogaan karaa maya abshir indha shareer forse darteed waan joojinay ka dugsi ahaan moobeelna fasal maba ma lagu arki kara ardayga waa inuu gurigiisa ku haysta moobeelka hadduu ilahay raalli ka noolo wax kale uma aanu joojin xumaan iyo kama leynay laakiin inaan ogaano ardaygaas inuu ardaygan yahay ardaygaas inuu ardayga dembiga gala yahay ardaygaas inuu arday fiican yahay inaan kala baranaa aniga ka weji ahaan ayaan u joojinaynaa maayan cudur kale ay qabaan ma laha ardaygan inta uuna soo gelin ganjeelka hore ee albaabka waa inuu indha shareerkiisa oo soo furtaa kadib hadduu rab waa qaadan karaa bannaankiisa ku haysan karaa annaga kama horjoogsanayno ilaahay isticmaalka taleefannada casriga ah ayaa kaalin ka qaatay in ardaydu ay ka mashquulaan waxbarashadooda iyadoo taas beddelkeed ay ku mashquulaan isticmaalka aaladaha kala duwan ee taleefanka dhexdiisa ay ka isticmaalaan